madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa xalay si lama filaan ahi u qaatay go-aankan islamarkaana tilmaamay dhanka doorasho ee aadayso puntland
anoo u danqanaya bulshadayda anoo dareensan duruufaha ku xeedhan anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya anoo garanaya waayeelkii lagu jiidaya wiiljeerka ee codaynayay anoo garanaya ciyaalkii yaryaraa ee dhabarka lagu siday iyadoo doorashadu dhacayso anoo og dareenka dhallinyarada mustaqbalka raba waxaan aada uga xumahay go-aanaynan ku farxayn inaan qaato waxaan rajaynayaa anoo u turaya intaas anoo u turaya mustaqbalka puntland inaan halka uga dhawaaqo in puntland siddeedda janwari doorasho dhacdo dadkay matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha lixdan lixda kale lahaa dadkooda ay soo doortaan go-aanka maanta soo baxay go-aanka maanta soo baxay maaha go-aan u hiilinaya bulshada reer puntland hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan qofay raalli ka yihiin ha soo doortaan waxaan halka uga dhawaaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanaya inay lifaaqa soo saaraan waxaana insha allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray guddigii hawshaas maamuli lahaa waxaan u rajaynayaa puntland nabadgelyo waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ee ay sii socon doonto hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli isimada ay cadaadis ku saareen xukuumadda deni inuu ogolaado doorashada oo xilligeeda ku dhacda iyo in baarlamanka hadda jira ay doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa laakiin madaxweyne deni ayaa ka soo laabtay go-aankiisii uu ku taagnaay ahaa in dalka uu aado nidaamka doorashada dadweynaha ee qof iyo cod wuxuuna dhaliilay go-aankii isimada ee ugu dambeeya ee shalay ay isla qaateen isimada qaatumo iyo kuwa kale ee puntland muddooyinkii ugu dambeysay waxaa puntland ka taagnaa cakirnaan siyaasadeed oo abuurtay walwal badan oo ka dhashay ismarin waaga dhanka xukuumadda iyo mucaaradka puntland waxaana isu soo tarayey cadaadiska madaxweynaha puntland lagu saarayey inuu ka laabto go-aankiisii nuux muuse birjeeb v o a garowe